fadhigii maanta ee golaha guurtida somalilan uu shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane sirabaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay warbixin faahfaahsan ay ka dhegaysteen xildhibaan axmed daahir jirda oo ah gudoomiyaha guddida siyaasadda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka iskaashiga caalamiga ah ee golahaasi guurtida waxaana hadaladii xildhibaankaasi ka mid ahaa bismillahi raxmaani iraxiim shir gudoonka mudanayaasha golaha saxaafadda waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ujeeddadu waxaa weeyaan warbixintii guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga markaannu derisnay doodii mudanayaasha golaha ee kala fadhigii afar iyo lixdanaad markaannu akhrisannay hadal qoraalkii doodda ee golaha waxaannu ku soo ururinay arrimahan laba qodob siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda siyaasadda gudaha dalka waxaa ka dhacay doorasho u dhacday si nabadgelye ah laba in la adkeeyo arrimaha nabadgelyada ee dalka oo dhan saddex in la daafdejiyo maamulka dalka heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo siyaasadda arrimaha dibadda in la xoojiyo xidhiidhka waddamada jaarka ah ee xagga nabadgelyada iyo ganacsigaba geestakana gudoomiyaha guddida siyaasadda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka iskaashiga caalamiga ah ee golahaasi guurtada xildhibaan axmed daahir jirde waxay guddidoodu tala ahaan ku soo jeediyeen qodobo ay ka mid ahaayeen in la soo dhoweeyo maalgashiga dalka ee dalalka dibadda iyo shirkadaha gaarka ahba saddex in la xoojiyo aqoonsi raadiska dalka jamhuuriyadda somalilan afar in la derdergeliyo wakiilada somalilan u fadhiya dalalka dibadda intaasaannu ku soo koobnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal waxaanu idigu dhaafi doonaa codadkaasi halalaasiga ay isku dhiidhiibayaan shamis abbakur guduud carwo ilaahay ha u naxariistee iyo gurroonjire deeqa iyo daahir intayna warbixino noocan oo kale aynu iskugu iman doonno waa aniga oo idi leh sidaa iyo nabadgeliyo
amadidnama dunida damaxaygi qaadeediidan naftamaadawayddamaxaygi qaadeediidan naftamaadawaysid ahlan wasahlan daahir aniga diyaare daahir an igtaadahayne daahir ahlan wasahlan daahir aniga diyaare daahir an istadahayne daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida ruuxii waxsudisiya daahir nabsiba dubtooge daahir ruuxii waxsudisiya daahir nabsiba dubtooge daahir aha law wasahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iskadiige deeqa ahlan wasahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iskadiige deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida waxa laygu daraya deeqa ana dubuga maage deeqa waxa laygu daraya deeqa ana dubuga maage deeqa wadnahay daloole diidan naftamacdaway أهلا وسهلا داهر أنا قدرت داهر إذا قدرت داهر أهلا وسهلا داهر أنا قدرت داهر وكتب صدى داهر أما داهر أما دوني داهر أما داهر أما دوني داهر دوم على وصعب يا داهر لا قدر سما يا داهر دوم على وصعب يا داهر لا قدر سما يا داهر آه، لو وسهلا بيقا نمت تعد ما هي ديقا وانك كثير يا ديقا آه، لو وسهلا ديقا وانك كثير يا ديقا نمت تعد ما هي ديقا أما ديقا أما دوني دا أما ديقا أما دوني دا إذا تورق ديقا دنيقا ما يصير ಈಗ ತಾಯಾರಕ ಬೇಕ ತನೀಗ ಮಹಿಷೆ وسهلا جدا دالي دالي جدا ورجالا سنيدا جدا أهلا وسهلا جدا دالي دالي جدا ورجالا سنيدا جدا أما جدا أما سنيدا أما جدا أما سنيدا عمر وعرور جدا هيرا عندك جدا عمر وعرور جدا حيرة عندك جدا أهلا وسهلا داهر وانكود لوب داهر درح ميدمات داهر أهلا وسهلا داهر وانكود لوب داهر درح ميدمات داهر أما داهر أما دوني داهر أما داهر أما دوني داهر ربي وحنظر انت داهر حق انه دلا عداهر ربي وحنظر انت داهر حق انه دلا عداهر آه لو وسهلا ديقا سمع والقو يديقا تعرفوا خليف يديقا آه لو وسهلا ديقا سمع والقو يديقا تعرفوا خليف يديقا أما تقع أما دون ذا أما تقع أما دون ذا وقلبوا تبعي يديقا جوبين ويديقا وقلبوا تبعي يديقا جوبين